isla wararka somalilan ayaynu ku guda jirnaayo dhinaca kalena madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa soo dhoweeyey madax dhaqameedka yimi koonfurta soomaaliya oo hargeysa u jooga arrinta lascanood biixi ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka somalilan oo sheegay in sharciga loo raacayo madaxweyne biixi ayaa hadalkan ku sheegay khudbad sannadeedkiisii uu ka jeediyey fadhi wada jira ay yeesheen labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee somalilan warkan waxaa hargeysa ka soo diray waryahayaga khadar maxamed cakulle madaxweynaha somalilan ayaa intii uu khudbaddiisa u jeedinayey fadhiga wadajirka ah ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada somalilan ay ku yeesheen magaalada hargeysa waxa uu madaxweynuhu soo qaaday arrimo doora kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen arrinta laascaanood isagoo carrabka ku adkeeyey in xaaladda magaalada laascaanood arrin aan nabad ahayn aanay xukuumadda u haynin waxaa sidoo kale madaxweynaha somalilan uu soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka ee arrinta laascaanood u jooga magaalada hargeysa madaxweyne biixi ayaa carabka ku dhuftay sidoo kale arrinta doorashooyinka somalilan maruu ka hadlayey guddidan iyo ergadan madax dhaqameedka ah ee ka yimid koonfurta soomaaliya waxa madaxweyne biixi uu yidhi waxaan soo dhaweynaya cid kastoo nabadda ka shaqaysa waxaan soo dhaweynayaa odayaasha ka yimid muqdisho iyo baydhabo ree soomaaliya waa markii u horreysay ee madax dhaqameed soomaaliya aanu hanaa u ogolaano inay soo galaan arrintan somalilan ka jirta maxaanu ogolaan markii ay qayb soomaaliya ka midi tiri waxaanu goosanaynaa qayb somalilan ee aanu ku nidhi war miyaa la qabtaan madaxdoodii dhaqanka iyo odayaashoodii wax dadku xidhan maya waxaanu kuli kaaleen anaga hadda waxaan diyaar baanu haddaad ka eegaysaa nabad baanu wadnaa laakiin waxa lagu hadlayaa waa xayndaabka somalilan waxaa kaloo nuu sheegay in dastuurkayaga ay ku jiraan hogaaminta nabad iyo anshaxa suuban ee diinta in lagu furo golaha guurtida iyo madax dhaqameedkayaga iyo culimadeedu ay awoodaan leeyihiin ay dowladda ku joojin karaan ay ku xakamayn karaan sidaa darteed maadaama la yidhi maanta laascano waxa ka talinaya garaada madax dhaqameeda waxaanu anaguna xilkaa u wakiilnay anagoo labada gole iyo dowladdaba xukuumaddaba maadaama ay arrin dhaqan tahay waxaanu u eegmanay madax dhaqameedkayaga oo dhigooda ah si looga wada hadla si dhaqan war maxayna wax martiyiinoo sideed iyo labaatan ahayd buu og fadhiyey intaa walaalo way lahaayeen waa la aqbali waay madaxweynaha somalilan intii uu hadalkiisa waday waxa uu soo hadal qaaday in aanay dhinaca dhaqanka oo keliyati arrinta laascanood gelin ee ay jireen dowlado iyo beesha caalamka wakiillo ka socday oo nabadda laascaanood isku hawlay islamarkaana somalilan ay dhinaceeda ogolaatay xabad joojin dowladda etoobiya waa soo dhex gashay saacaddu dawsi waa la diiday ta jabuuti waxay tiri war intaa lagu dhaminageli waabay ee dagaal iyo caywaa lagu qaada kuwarna waa kuwa dambeeyey waxa ka horreeyey weliba intaana qolaa tidhaahdaa beesha caalamka oo dhammaantood suba haystay oo sideed iyo toban sabir hadeen nabad moodaane haa toobanka hadda xabad joojiyada ka joojiyay iyana waa kaga geli weyey maanta madax dhaqameedka halkaa reer soomaaliya ee odayaasha ah waa ergo ergo lama diido waynu ogolaan wixii dadteena ayaa halkaynaan markalina waynuu sheeg maxaynuu sheegna nabad ku doonay nin walba waxaynuu sheegnay caalamka habbaa jira nabada xaba joojin laba dhacwa waana aqbala kala fogaadka dulkata ciidamada waa in iyana laga wada heshiiya haddii ay tahay weeye laba dowladood oo xad ku hay hadday dal gudihii tahay isaga gudihi ay tahay kala durxudkinta ciidanku waxay ku xidhan tahay hadday meeshu magaalto maamulku jiray maamulkii dowladda haysa deeta dadka qabanaya ee dagaalamaya waa inay ka baxaan waa caalami kow laba principal ah waay meel laga maramari maanta waxaanu anagu nin walba leenahay ninkii doonaya inuu galo nabadda laascanada kow marka hore wixii aan somalilan ahay way ka baxaan madaxweynaha somalilan waxa uu soo qaaday arrinta doorashooyinka waxaan u gudbayaa qodobka ay baarlamaanka iyo siyaasiyiinta iga sugayaan war doorashadii maxaa laga helayaa horta midbaa aanu geed nina lagu qarin oo caddaana somalilan dadka somalilan inta ilaahay abuuraba talawadaag bay lahaayeen weliba tu aad iyo aad u furan dalkan haddaan doorashooyinku ka dhicin oon xilka laysku bedelin oo aan la wadaagin oo aanay cid waliba qaybteeda iyadoo siman ka qaadan waryaanay hore u mari mayno nin walba taasoo calooshu ka doonaya waa iskuna canaamana saasaynu wada doonaynaa oonu ka mid nahay haddaynu isku buqniya haddaynu isu qabo hadallaba mabda'a waynu ka siman doorashooyinkii waa in la qabtaa waa khasab dowladdu waa inay qabataa waa khasab haddii kale wada socon kara maayo haddaba inagoo miir qabna doorashooyinka ma wada galna qolada mucaaradkana saawe inagoo miir qabna oo dalkeena inuu wanaagsano doonaya oo idinku mucaaradkao muraadii aan xidhnaan jirin markaan mucaaradkaa wad xidhan tihiin oo waa wanaagsan tihiin oo kaa mees joogaa xunay taa wanaagsana soo wadaan bal ha laydinla arka eh si wanaagsan oo asluubteeda ugu sheega madaxweynaha somalilan waxa uu carabka ku adkeeyey inay jirto xaalado iyo duruufo dhaqandhaqaale oo somalilan haysta waxaynu gallay diiwaangelintii codbixiyayaasha kaararkii waxaynuga qorsheeyeen shan milyan oo doolar waxa soo baxday markay soo noqdeen waxay yidhahdeen waxa ay dhaaftay intaynu ku tala gallay laba milyan iyo toddoba boqoloo kale loo baahayay xaaladeenna waynu soo waxaa dhacday howlihii oo iska farabatay iyo miisaaniyadiioo qolada baarlamaanka cusub si wanaagsan oo caqli ah ay si wax u yidhaahdeen oona waxba hambayninba cid waxadhu fikirka loo galo hayeeshee baarlamaanka oo la raacaya go-aankiisa ila waa golosha cidijinta labadii milyan shantii boqol waa in la helaa habshiru waa la bixinaya lacagtii marka useetanka ka baxana meesha duruufo kasta ahaa jireen doorashada muhiim inaanu safgaranaa muhiima waa loo sii deenayaa guddida doorashooyinka inay ku qaybiyaan kaadharkii codbixinta halkana waxaa bilaabmay borosaskii doorashooyinka doorashooyinku see u dhacaya sida sharcigu dhigayo doorashadii waxaynu qabanayn oo anigu aanu arkaa inay tahay sharci saxa in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyadu khadar maxamed cakulle v o a hargeysa